bsm اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb الcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala alshafaacaةu wاlxawd wاlmacaadu wاlxisaab cinwaankaas ninka muxaqiqa kitaabka xaqiijina ayaa u sameeyey oo kalaamka musanifka ayuu wuxuu ugu dhigay cinwaan beyna qowseyn buuna geliyey qaala almualifu wayaquuluuna ina allaha yukhriju min annaari qowma min ahli اtawxiidi bishafaacati الshaaficiin wa ana shafaacata xaqun wاlxawda xaqun wاlmacaada xaqun wاlxisaaba xaqun marka musanifka wuxuu kaaga hadlayaa ruknigii ugu dambeeyey oo min arkaan اliimaan ka mid eh waxaa weeyaan ruknigaas waa yowm اlqiyaama oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa meel badan uu ku sheegay nebigana uu ku tiriyey inay kamid tahay oo maalinkaas uu kamid yahay arkaanta oo min arkaan اliimaan oo an tumina billaahi wa malaaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowm اlaakhir yuu qeyb ka yahay marka taabuu musanifka hadda ka hadlaya intuusan arintaas aanan gelin baan waxaan jeclahay darsigii aan soo qaadanay shalay oo aqwaalu ahli اlcilmi fi اlfarqi bayna alislaami wاliimaan yaa cibaaraadkii musanifka maadaama nooc min alghumuud ay ku jiraan aan rabaa inaan mar kale ku celiyo marka musanifku wuxuu iri asigoo iimaanka iyo islaamka kala qaadayo wuxuu iri ina aliimaana qowlu wacamal iimaanka waa qowl oo hadal oo laa ilaaha ila اllah muxamedun rasuulu llah iyo camal oo muqtadaheeda lagu camal falo oo waa maxay salaadii zakadii xajkii wixiiaa ka mid marka iimaankii sidaasu u tacriifiye horena waa noo soo maray markaasuu wuxuu iri walislaamu haddana islaamka waxaa layihahdaa ficlu maa furida cala اlinsaani qofka waxa lagu farad yeelay uu sameeyo an yafcalahu inuu sameeyo ficlu maa shay oo la sameeya layihahdaa furida cala alinsaani insaanka lagu farad yeelay an yafcalahu inuu sameeyo marka taas waxa weeyaan hordhac uu musanifka uga dhigay intuusan gelin islaam iyo iimaan in la kala qaado intuusan gelin yuu hordhac ugu dhigay ayib marka markaa kadib inuu farqiga sheega ou rabaa markaasuu uri idaa dukira kulu ismin madmuuma ila alaakhar tan hore waa hordhac oo tacriif likulin min aliimaani wاlislaam markaasuu wuxuu iri idaa dukira haddii la sheego kulu ismin isim kasta fii nuska kale waxay qabtaa calaa xidatihi in lagu daro calaa xida calaa xida macnaha si gaar ah haddii loo sheego madmuuman xaalu yahay ka loo dumo ila alaakhari midka kale oo faqiila la yidhaahdo almu'minuuna wاlmuslimuuna jamiican la yidhaahdo mufradayni xaal ay yihiin kuwa lakala qaado mu'minuuna gooni loo sheegay muslimiinna gooni loo sheegay markaasuu iri uriida biaxadihimaa macnan midkood waxaa loola jeedaa macna lam yurad bilaakhari midka kale aan loola jeedin marka markii aan darsigii hore sheegaynay mufradayni waxaan ka dhignay shay oo ah gooni u taagan xaqiiqadana waxa weeyaan way naga qarsoontee waxay raacsan tahay midda horo marka haddii la yidhaahdo almu'minuuna wاlmuslimuuna mufradayni xaala yihiin kuwa lakala qaaday oo macnaha almu'minuun lafdi gooni loo sheegay muslimiinna gooni loo sheegay haddii sidaas la yidhaahdo waxay noqonay uriida biaxaadihimaa midkood waxaa loola jeedaa macnan macnaa loola jeeda lam yurad bilaakhari midka kale aan loola jeedin oo iimaankii wuxuu noqonayaa acmaasha qalbigaa islaamkiina acmaashii oo la qabanayo ficliga ehday noqonaya taa marka hal macno oo tafriiq baynahumaa wa markaasuu wuxuu iri wain dukira axadu lismayni haddii midkood la sheego almu'minuun keligood la yihahda ama almuslimuun keligeed la yihahda shamila axadkaas wuxuu kulminayaa alkula bimacna alithnain waay wacamahumaana caamaliyeela oo mid kastaba yaquumu maqaama alaakhari haddii alislaamu la yihahdo bimacna aliimaan keligiis waa soo haddii alislaamu keligiis la sheegay iimaankii waa soo hoosgalaya haddii iimaankii la sheego keligiisna islaamki waa soo hoosgalaya sidaas baa marka ay macnihii sax ku tahay cibaaradaas laa ishkaala fiiha cibaarada kale oo hartay waxaa weeyaan wa kathiiru minhum qaar ayaga ka mid ah oo ahlu salafki badigood waxay yidhaahdeen alislaamu waliimaanu waaxid markaasay waxay u daliishteen qowluhu tacaala waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu waman yabtaqi ninkii dalbo hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan ninkii diin ku raadiyo falan yuqbala minhu laga aqbali maayo marka taas waxay tusinaysaa inuu islaamkii iyo iimaankii isku hal shay yihiin oo waa maxay haddii ilaahay islaam meesha islaam keligiis uu ku sheegay wuxuuna ka cabira diin inuu yahay islaamkii diin haddii la yidhaahdane wixii ilaahay uu jiday oo dhan oo lagala jeedo ilaahay lagu caabuday marka inuu diinti ku jirto maxaan dhihi laha iimaankii inuu ku jiraa loo qaatay amaa qowlu lmusanif low ana aliimaana hayruhu lam yuqbal minhu cibaara daahira ma ah cibaarada waxay ahayd in la yidhaahdo falow ana aliimaana iimaanka hayruhu hayr alislaam hadduu iimaanka islaamka ka duwan yahay lam yakun yucabar alislaamu can iddiini saas in la yidhahday ahayd haddii islaamkii iimaanka kala duwan yihiin islaamka diin lagama cabiri lahayn oo iimaanka yaa meeshii ka maqan markii ninkii islaamka waxaan ahayn diin ku raadiyo lagama aqbalay lama dhihi lahayn lannahu iimaankii baa meeshii ka maqan markii la yiriyey iimaankii islaamkii waxaan ahayn ninkii diin ku raadiyo waxaan ka ogaanay iimaankiin inu ku hoos jiro saas weyaan marka cibaarada musanifka meeshatan falow ana aliimaana hayruhu lam yuqbal minhu fiihi ishkaal haddii aan hay lahayn kitaabka makhtuutaadkiisi marka nusakhdii inta laysku muqaaraneeyo yaa si sax ay kusoo bixi lahayd soomaalida caadada ay leedahay waxaa weeyaan kitaab kastoo madbaca la geliya waxa meesha ku yaala inay sax yihiin baa loo haystaa saasna ma ah ninka wax dabciyey waa nin bashar ah waxaa laga yaabaa alfaad badan oo musanifka uu yidhi qaar ka mid ah inay maxaan ku iraahdaa ay ka dhacdo marka haddaa tiraahda cibaaradii waan isqabadsiinayaa musanifka hadalkiisa qeyb ka midna uu maqan yahay weligiis isma keenaya markaasaa waxaa lagu leeya laqbadi weli isma saarmi kartee macnaha kitaabka weli waxbaa igaga dhiman marka qofka bani aadamka walidaalika kutubta hadeertaan saxiixu lbukhaari muslim fatxi lbaari wakeyta wakeyta haddii la raadiyo akhtaa badan a ku jirto musanifka uusan dhihin laakiin dadkii kutubta tabcinay yaa nusakh badan ama alfaad badan ba ay iloobayaan oo bashar wa adiga haddaatiraada kitaabkan waa guurinaya sadar dhammaad iska iloobaysaa waxaan ogaan jirnay soomaalidii hore musxafka gacantay ku qori jirtay maxaad arki jirtay musxafkiio waxaad arkaysaa dushiisa aayaddan inta la iloobay markaa dushiisa lagu qorayay ninkii hadda masaaxiiftii hore gacantii lagu qori jira soo gaaray wa marka taas sidaas baan rabnaa inaan u ogaano laakiin cibaarada hore waa sideeday sax ku tahay mufradaynina waxay raacsan tahay muminiin iyo muslimiinta macnahaasna waa macno la fahmi karo mustaqiima markaanu soo laabana musanifka shafaaca iyo xawd iyo macaad iyo xisaabu ka hadlay shafaaca qofkii in loo shafaaco qaado oo wax lagu haysto ilaahay u dhaafo awgeed iyo xawd waa balligii macnaha meel ay biyo ku jiraan macaadna qiyaamo markii laysu soo bixinayo xisaabna qofkii oo lala xisaabtamaa la yihahda marka musanifka hadda waxaad aragtaa alfaadii kayfama tafaqad buu isagaga qoray sidii asiga ay macnaha cibaaradiisa soo qabatay uma fiirinin sidii axdaadta u kala horeeyaan uma fiirinin oo hadda shafaacadii goormay dhacaysaa xawdka goormuu imaanayaa macaadka waa waqtimaa xisaabti wixii o dhan markaas kadib u haddana cadaabulqabri gadaal ka keenay baynamaa aanu ognahay cadaabulqabri qabla yowmi alqiyaama weeyaan marka waxay ahayd sidai u kala horeeyaan sida loo fahma nusuusta in loo kala hormariyay ahayd marka maadaama arintan muhima ay tahay ruknu min arkaan aliimaanna ay tahay inaan dhammaystirnaan doonaynaa marka waxaan samayn doonaa ilaahay idinkiisa laba cashar ama hal cashar waxaan gaarsiin karabo siday isugu xigaan baan horta markii hore kuu sharxayaa sidaad u tasawurtay sidii ay waxa u dhaci doonaan oo ilaahayna aan ka baryayna ilaahay subxaana wa tacaala dhibka maalinkaas imaanaya inuu ilaahay naga badbaadiyo ayib marka waxaan ka bilaabaynaa marka ugu horeyso cadaabu lqabri oo musanifka ugu dibdhigay maalinta qiyaamada bilowgeeda marka cadaabu اlqabri cinwaankan waxa weeyaan waa macno waadix ahoo dadka ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdaan sida musanifkana uu dhihi doona ina cadaaba alqabri xaqun sidaasay dhihi doonaan adilo badan oon la koobi karin yaa fii kitaab illahi wa sunnati rasuulihi ugu soo aroortay qeyb yar oo maqsuudkan lagu ogaan karo macnahana ku waadixinaya un baan kuu sheegi doonaa aayadda ugu horeyso oo cadaabu lqabri sugaysa oo macnaha cadaynaysa waxaa ka mid ah qowl llahi tacaala fi suurati ibraahim yuthabit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati اddunya wa fi laakhira ilaahay wuxuu ku sugi doonaa dadka mu'miniinta ah qowlka sugan buu ilaahay waafaji doonaa hay ku dhegi doonaan fi lxayaati اddunya iyo wa fi laakhira markay adduunyada joogaana towxiidkaasay mar habeen ay haystaan markay dhintaan oo la weydiiyana towxiidkaas bay haddana ay qabsanayaan marka yuthabit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti waxay tusinaysaa calaa tahbiit illaahi lilmu'miniina cinda asu'aali fi lqabri dadka mu'miniinta ilaahay inuu qalbigooda ku adkayn doono markii wax la weydiiyo qofka waa taqaanaa imtixaan markuu galayo adduunyadan markuu imtixaanka galayo ninka ardayga oo wixii inta si fiican usoo mudaakarooday markii su-aashii loo keenay wuxuu saakii uu akhriyeyna ay si fiican uga caddahay duma'niina iyo kalsooni iyo farxad baa ka muuqanay cagsigeeda ninkaan waxba soo akhrinin haddana meeluusan wax ka filayn ay kaga yimaadeen waa aragtay indhaha buu yuu rogrogayaa marka ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu noo sheegayaa dadka mu'miniinta ah markii qabriga la geeyo oo su-aasha aan sheegi doono la weydiiyo yay sugnaanayaan oo qalbi oo degan iyo maxaan ku idhaahdaa kalsooni yay wixii loo la weydiiye yay ugu jawaabayaan ayagoon leexleexanayn ayib taas waxa weeyaan aayaddii koobaad midda kale qowlullaahi tacaala baa uu daliila waxaaqa biaali fircawna suu'u lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab marka ilaahay wuxuu leh waxaaqa biaali fircawna fircawn waxaa waxaa ku dul degay aali fircawn bimacnaa fircawn naftiisa iyo wixii asiga la socdaa loo jeeda suu lcadaabi cadaabka kan ugu xun ilaahay wuxuu leh annaaru yucraduuna calayha naarta yaa loo bandhigayaa annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiyan galab iyo subaxba ayagoo qabriga ku jiro yaa naartii dhinac ka mid loogaga soo furaya oo qabrigoodii baa lagu cadaabaya markaas baa ilaahay wuxuu ihi wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna wayowma taquumu saacatu saacada markay ay istaagi doonto qiyaamada ay dhici doontana waxaa la dhihi doonaa adkhiluu geliya aala fircawna fircawn iyo ahalkiisa ashad alcadaab aayaddan marka in in cadaabu lqabri lagala jeedo annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiyan cadaabu lqabri baa lagala jeeda waxa uu daliil ah markii galab iyo subax baa naarta loo bandhigi doonaa markii la yidhi kadib aa layidhi wa yowma taquumu saacatu markii saacadda ay ay dhacdane cadaabkii weynaa loo gudbinaya marka saacadda intayna dhicin horteed yaa waxaa lagu ciqaabi doonaa ayagoo qabriga joogo نqdada taas w wلidalika qaala بن kaثيir wuxuu yihi hadihi الآaيaة أصl kaبيir fi اstidlaal أhli الsuنة عalى cadاab الbarzakh aayadan waxay daliil u tahay buu ihi ama waa asal weyn oo waxaa loo daliishanaya ahlu suna u daliishanayaan cadاab الbarzakh barzakha waxaa la yihahdaa qofka markuu dhinto ilaa qabriga laga soo bixina qiyaamada inta udhexaysaa barzakh la yihahda w min waraa'ihim barzakhu ilaa ywmi yubcathuun barzakha muddadaas waay marka meeshaasaa lagu ciqaabi in ciqaabkaas dhici doono yay aayadan tisud ay si xoog u tusinay buu iri ibnu kathiir intaas waxa weeyaan waa aayaadki axaadiidii nabiga calayh salaatu wasalaam xadiidkii sax alqabru imaa rawdat min riyaadi اljanna aw xufrat min xufar الniiraan buu nabiga calayh salatu salaam yihi qabriga qofka ah ama jannabuu u noqon doonaa ama naar yuu ku noqon doonaa marka xadiidkaas wuxuu daliil u yahay qofka qabrigiisa ama jannaw ku noqonayo oo waxaa weeyaan jannadii a qeyb ka mid a loo fura markaasaa niicaawdii iyo wanaaggii iyo barwaaqadii a ka soo gaarayso ama naarta meel looga furahoo qabrigii meeshii buu ku cadaabmayaa qabrigana waa layskugu soo dhoweynayaa ninkaana qabriga waa loo waasicinaya oo ahlu jannaha marka taas waxay daliil u tahay qabrigii inuu yahay inuu cadaab in laysku cadaabayo ama in laysugu nicmaynayo marka ihbaatu cadaabi alqabri wa naciimihi labadaas waa isla socdaan waxaa ka mid eh adilada ihbaatu cadaabi alqabri xadiidkii cabdilaahi bni cumar uu wariyey oo bukhaari iyo muslimna ay ka wariyeen qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ina axadakum ida maata curida calayhi maqcaduhu biاlghadaati wاlcashiyi in kaana min ahli اljannati famin ahli اljanna wain kaana min ahli الnaari famin ahli الnaar fayuqaalu hada maqcaduka xataa yabcahaka allahu ywma اlqiyaama xadiidkaas waadix sariix jiddan a waay waana xadiid laa ishkaala fii sixatihi oo bukhaari iyo muslim baa wariyeen nabigu wuxuu iri ina axadakum axadkiina idaa maata hadduu dhinta curida calayhi maqcaduhu biاlghadaati wاlcashiy waxaa weeyaan meeshuu markuu dhinto waxaa loo soo bandhigayaa galab iyo subax meesha uu kulahaan doono qiyaamada jannada ama naarta in kaana min ahli اljanna famin ahli اljanna hadduu ahlu janno yahay qabriguuba ahlu janna ku bilaabanaya wain kaana min ahli الnaari famin ahli الnaar fayuqaalu marka waxaa lagu leeyahay haadaa maqcaduka meeshaasaad ku leedahay ama jannada ama naarta xataa yabcahaka allahu ywma اlqiyaama wa cinda muslimin muslimna wuxuu wariyey min xadiiثi anas lowlaa an laa tadaafanuu ladacawtu اllaha an yusmicakum min cadaabi اlqabri buu nabiga alيh الsalaatu salaam yiri lowlaa anta an laa tadaafanuu inaad isduugaynin haddayna ahaan lahayn ilaahay waxaan ka bari lahaa aan ka baryi lahay buu nebigu yidhi inuu idiin maqashiiyo cadaabka qubuurta ka dhacay laakiin haddaa ilaahay ka baryo oon idiin maqashiiyo dad badanaa waxay u malayn lahaayeen sidaan loo cadaabin aan lay duugin ay dhihi lahayen gurigaan iska dhex aadlo cadaabna taasna kuma dhaafi laheenoo waxaa weyaan kollaba waa la cadaabi laha haddii guriga lagaaga taga baxata ayib intaas waa adila qeyb ka mid ah min aladila alati tuhbitu cadaaba alqabri aw naciimahu labadaas axaadiiaas iyo aayaadkaasoo dhan sidaasay ku tusinayaan waxaa isweydiina markaan qabriga waxaa layihi ama waa laysku cadaabaa ama waa layskugu raaxeeyaa marka waxa la cadaabaya ama la raaxaynaya maxay yihiin alcadaabu aw alnaciimu yaqacu cala aljasadi wاlruux fفي صحيiح البخاaري إن العبد إdا وdca في qبره وتولى عنه أصحاaبه وإنه ليسمع قرع نعاaلهم أتاaه ملكان فيقعdاaنه فيقuلان ما كنت تقول في hذا الرجل أي لمحمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراahma جaميiعا إلى آkhر الxadيiث xadiidka waa dheeryah maxalu shaahidka un baan ka qaadanayna xadiidkaas wuxuu nabiga leeyahay axadkiina qabriga haddii la dhigo oy asxaabtii duugteen ay kasoo tagto asigoo maqlaya dadki kasii laabtay kabahoodii garaacitaankooda dhulka ay ku garaacayaan isla markii laba malagaa u imaanayso way fariisinayaan waxay leeyihiin maxaad ka og tahay ninkan asiga nebiga suuradiisa loola imaanaya marka ninkii muminka ah wuxuu leeyahay waxaan qiri jiray oo haddana qiraya annahu cabdullaahi wa rasuuluh markaasaa waxaa la leeyahay bal maqcadkii aad naar kulahaa laheyd haddaad xumaan lahayd bal fiiri maqcadka hadda aad leedahaod mutaysato jannada ku leedahayna waa kanaa fiiri fa yaraahumaa jamiican ilaa aakhiri alxadiid marka fiiri asagoo qabriga ku jira yaa horta janno loogu bishaaray haddana hadduu xumaan lahay meeshu ku dhici lahayna fiiri baa layidhi maanta ilaahay markuu ku badbaadayna meeshaasaad leedahay meeshii baa marka waxaa looga bilaabaya niicawgii wanaaggii inay ka soo galo xadiidkaas wuxuu tusinayaa ana annaciima aw alcadaaba yaqacu cala aljismi waruuxi waruuxi fi lqabri labadaba inay wada helayaan nusuus kalena way jirtaa oo ayadana tusinaysa naciimka ama barwaaqada ama cadaabka qabriga in ruuxa uu ku dhacayo jasadkana uu ka maqan yahay ayib taa waxaa uu daliil xadiidka ibni cabaas uu wariyey nebigu wuxuu ihi lamaa usiiba ikhwaanukum yacni yowma axud jacala allahu arwaaxahum fii ajwaafi tayrin khudrin taridu anhaara aljannati wa taakulu min himaariha wa ta'wi ilaa qanaadiila min dahabin fii dili alcarsh xadiidkaas axmed iyo xaakim iyo yaa wariyey waana xaakimaana saxiix yeelay waa dahabina wuu ku waafaqay xadiidkaas wuxuu leeyahay walaalihiin maalinkii markii la asiibay oy dhinteen maalintii uxud dagaalkii oo uxud ahaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyey arwaaxdoodii buu ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu dhexgeliyey shimbiro calooshood shimbirtiina way buubtay oo jannada webiyaasha dhexmarayo iyo geedaheeda iyay iska soo daaqaysaa markaas baa haddana waxay habeenkiina u hooyanay ilaa qanaadiila min dahab qanaadiil waxyaalaha oo waxaa weyaan nalalka iyo markii la surayo guryaha kasoo laalaado weyaan qanaadiil oo carshiga hoostiisa ku yaalo carshuraxmaanun hore u soo sharaxnay yay waxaa weyaan yay habeenkan u hoyanay maalintiina meeshaasay jirtaa taas waxay daliil u tahay in arwaaxda si gaara marka qaarkeed loogu nicmaynayo tii hore ayagoo labadood isla nicmaystay ahayd midkaana waxay ahayd iyadoo mid gooni ah loogu nicmaynayo marka taas waxa weeyaan waa cadaabulqabrigiyaan intaas ku dhaafnay waxaa qeyb ka ah oo ayadana mas'alo loo sheegaa su-aalu munkarin wa nakiir sida musanifka uu dhihi doono markii aan sharaxiisa gaarno wayu'minuuna bimas'alati اlmunkari waاnnakiiri calaa maa habata bihi khabaru can rasuuli اllahi sal اllahu alيه wasalam taas yuu dhihi doonaa su-aal munkar wa nakiir munkar wa nakiir marka waxa weeyaan waa laba malag oo ayaga shaqadooda ay tahay qofka inay imtixaanaan qabriga marka lasoo dhigo maxaa lagu imtixaanayaa sida tan weeyaan tirmidi wuxuu wariyey iyo ibnu xibaan fi saxiixi min xadiidi abi hurayra nebigi inuu yihi idaa qubira almayitu w fii riwaayati aw qaala axadukum ataahu malakaani aswadaani laba malg malg laba malag oo madmadow asraqaani oo hadana buluug ah yuqaalu liaxadihima almunkar wاlaakharu annakiir fayaquuluuna maa kunta taquulu fi hada اrajuli fayaquulu huwa cabdullaahi warasuuluhu ilى aakhiri اxadiiث marka fiirso yani xadiidkaas waxaa weyaan laba malaga uu imaanaya munkar iyo nakir lakala yidhaahdo ninkiibay weydiinayaan hadduu ummatu muxamed kamid yahay ninkan muxuu yahay baa laleeyahay markaasuu waxaa weyaan xataa xadiidka asalkiisa bukhaari ninka muminka huwa muxamadu huwa muxamadun huwa muxamadu jaaanaa bilbayinaati wاlhuda fatabacnaahu huwa muxamadu huwa muxamed uu leeyahy ninkii munaafiqa ama gagaalka ahayna wuxuu leeyahy laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultu faqultuhu laa adri ou leeyahy marka waa la garaacaya almuhim waxa weeyaan xadiidkaas wuxuu tusinayaa in la yidhaahdo inay laba malag jiraan midkoodna munkar la yihahdo mid kale nakiir la yidhaahdo shaqadoonaad ay tahay qofka qabriga intay ugu yimaadeen ay imtixaanaan marka imtixaanka hadduu ku baasana wanaagga loogu bishaareeyo hadduu ku dhacana cadaabki loo bilaabo ilaa cadaabkii weynay laga gaaray kaas waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa mas'aladii koobaad oo ahayd in qofka hadduu dhinto waxaa la yidhaahdaa man qiyaamatu suqra qofka dhimashadiisa qiyaamadii yareeda u bilaabatay qiyaamada weyna marka buunka lagu dhufto oo dadka ay soo wada baxaan qiyaamadii weyneeda bilaabanayso marka barsaqa fatrada lagu jiro qiyaamadii yarayd waay ilaa adduunyadan waad ka tagtay aakhirada ma aadan gaarin barsakhaasaad ku jirtaa marka qabriga markii sidaas layskugu imtixaana maxaa ku xigaya marka qabriga kadib waxaa ku xigi doono qiyaamadii baa ku xigi doonto marka qiyaamada waxa weyaan marka hore hal buun baa lagu dhufanayaa markii lagu dhufto waxaa dhimanaya khalaa'iqdoo dhan koonka dhan waa wada burburaya markii saas loo wada burburiyo la dhammaado oo wax jiro oo joogoon ila allahu tabaaraka wa tacaala aan ahayn ousan jirin yaa mar labaad haddana lagu dhufanaa khalaa'iqda lasoo saaraya marka qiyaama haddii la yidhaahdo waxay ka bilaabataa min nafkhi suuri lilbacthi dadka marka buunka loogu dhufto ay soo baxaan laga bilaabo ilaa jannada ama naarta la wada galo inta u dhexaysa waxa dhici doonoo dhan qiyaama laysku yiraahda aan kugu celiyo qiyaama waxaa la yidhaahdaa min nafkhi suuri lilbachi dadka marka buunka loo yeeriya sidai qubuurta uga soo baxaan laga bilaabo markaas waxaa weyaan maxsharaa imaanaya miisaanaa imaanaya xisaabaa imaanaya siraadaa imaanayo waxyaalo badan xawd shafaaca kulli waxaasoo dhan qiyaamay qeyb ka yihiin ilaa dadkii ama jannada ay ka galaan ama naarti ay ka galaan marka qiyaamadaas waxa weyaan waa maalin yaab leh dabcan markii la wada dhimanayo waa maalinta nafkiga koobaad waay oo ilaahay uu ku tilmaamay ina zalzalata saacati shayءu cadiim yowma tarawnaha tadhalu kulu murdicaةi cama ardacat watadacu kulu dati xamli xamlaha watara اnnaasa sukaara wma hm bisukaara walaakina cadaab اllahi shadiid markii qiyaamada ay dhacdo oo koonkan ida shamsu kuwirat waida nujuumu kadarat waida ljibaalu suyirat waida alcishaaru cuilat waida lwuxuushu xushirat waxa weyaan wixii oo dhana taqiinay baa wada kharima samaawaadki iyo ardadii iyo jibaalkii wixii o dhan baa isla burburay marka taasaa qiyaamada marka halka buun lagu dhufto wa yowma yunfaku fi suuri fafazica man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaaa allah wa kulun atowhu daakhiriin marka taas weeyaan markii kaa lagu dhufto waxa weeyaan koonkii oo dhan nidaamkiisa oo ikhtilaala ku dhacay waxa weyaan waa isdhexyaacaya oo ilaahay markuu yidhi watara ljibaala taxsabuhaa jaamida wahiya tamuru mara saxaabi buurihii waaweyn oo adkaanta badnaay oo hal meel jid laga dhex qodi karin aad maalinkaa waxaad arkaysaa in sidii macnaha saxaabkii oo kale isaga socsocdaan fudaydka intay ka qabaan awgeed ayib markii sidaa loo halaagsamo waxaa ku xigi doona marka hadana buunkii mar labaad a lagu dhufana oo ilaahay ku tilmaamay uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun markii buunka mar kale lagu dhufto dadkii dhammaay hal mar bay soo wada istaagayaan kulligood u fiirso yani waa waa nafkhadii labaad weeyaan marka taasaa waxaa lagu magacaabaa albacthu bacda almowt soo bixidda maalinkaas waay oo ilaahay uu yihi afalaa yaclamu idaa buchira ma fi اlqubuur waxusila ma fi الsuduur ina rabahum bihim ywmaidin la khabiir waa maalintaas idaa buchira ma fi اlqubuur qubuurta wixii ku jira markii lasoo kala firdhiya kulligood waa lasoo wada bixinaya maalinkaas weeyaanoo waa markii koonkan dhan laga takhaluso yaa waxaa loo dhul kalaa la tegaya wixii adduunyada ile waa la burburiyey samaawaadkii ardadii shamsadii jibaalkii kulli waa la burburiyey tan hore kugu soo sheega weeyaan marka midatan hadeertaan meesha lagu kulmaya waa dhul cusub waay siduu ilaahay yiri yowma tubadalu اlardu gayra اlardi wasamaawaatu wa barazuu lilaahi اlwaaxid اlqahaar marka samaawaadkii waa la bedelaa ardadii waa la bedelaa macaalimtoo dhan ilaahay awoodiisa dhulkalaa lagu kulmaya dadkao dhan waay maalintaas culayska ay qabto waa maalinta ilaahay ku tilmaamay yowman yajcalu wildaana shiiba asamaau munfatiru bihi kana wacduhu mafcuula ina hadihi tadkira faman shaaa اtakhada ilaa rabbihi sabiila waa maalinka ilaahay uu yihi waa maalin yani ilmaha yaryar murugta ay ku qabanay awgeed yay madaxa kacinraynaysa uu madaxa kacinrayna maalintaas maxaa yeelay waxaa lagu leeyahay asamaau munfadirun samadii way dildilaacaysaa sidii guri soo dumay oo kale markaasuu wuxuu ilaahay yihi kaana wacduhu mafcuulan ilaahay wuxuu ballan qaaday sidii way u fuli doonaan macnaha waxa weeyaan markaasaa waxaa layihi ina hadihi tadkira qur-aanka iyo aayaadka iska dhegeysa ma ahane ina hadihi tadkira midaan caqli celin waaye faman shaaa ninkii doona itakhada wuxuu ka yeeshtaa ilaa rabbihi sabiilan ninkii doona hadda ilaahay buu jidkii uu ku raaci lahaa diintiisa uu ku raaligaray ilaahay uu hadda samaysanaya suusan maalinkaas afka u kala taagin sidaas baa loo jeeda marka qabrigii fatradiisa waxaan ihi barzakh baa la yidhaahdaa qabriga markii uu dhammaado waxaa ku xigi doonta baan ihi waxaa ku xigi doonto bachigii in laysa soo bixiyo bachiga marka waxa weeyaan yowma alqiyaama yuu qeyb ka yahay marka walbachu yuطlaqu wa yuraadu bihi axadu macnayeyni ima alirsaal in bachiga loogala jeedo oo uma bacanaa min bacdihi muusa ay arsalnaa muusa oo kale waa iyo in lagala jeedo bachiga bimacna اithaara wاtaxriiq wixiio inta lafaaga lasoo dhaqaajiyo waxaa midkaana hadda loola jeeda wa minhu bachu اlmowta marka bachi waxaan ula jeednaa axyaau اlmowta wa ikhraajuhum min qubuurihim dadka mowtada ah oo qabriyaasheeda laga soo bixiyaa la yihahda qaala tacaalى ثuma bacثnaakum min bacdi mowtikum lacalakum tashkuruun ثuma bacثnaakum waan idiin soo saarnay min bacdi mowtikum markaad dhimataan gadaasheed lacalakum tashkuruun saad ilaahay ugu shukrisaan marka fiiri ثuma bacثnaakum min bacdi mowtikum min bacdi mowtikum kayfa takfuruuna biاllaahi wa kuntum amwaata faaxyaakum ثuma yumiitukum ثuma yuxyikum fiiri ilaahay asaa marka hore adduunyada idiin keenay haddana waa idiin dilaa ثuma yuxyikum ثuma ilayh turjacuun waa idiin soo noolayna markaas kadib uu ilaahay idinla kulmay wa qaala tacaala maa khalqukum walaa bachukum ilaa ka nafsin waaxida maa khalqukum walaa bachukum ilaahay say ugu fududdahay inuu na abuuro adduunyana keeno haddana intuu na dilowna soo nooleeyo ilaa ka nafsin waaxida hal naf oo kale ay ilaahay khalaa'iqda milyaaraadka gaarayso ilaahay waxay ula mid tahay hal naf keligeedoo la noole la dila siday ugu sahlan tahay jala jalaahu walidaalika markii ay qoladii mushrikiinta ay inkireen oo yiraahdeen say ku dhici kartaa in nala soo bixiyo ilaahay wuu ka hadlay oo zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcathunna huma latunaba'una bima camiltum wadalika cala allahi yasiir aayaddan waa sariix inay dadka markay dhintaan lasoo saari doono gaaladii inkirtayne ay dad dhunsan yihiin zacama aladiina dadkii gaalada waxay sheegeen kafaruu kufriyeen an lan yubcathuu in markay dhintaan lasoo saari doonin markaasuu nebi maxameda ilaahay wuxuu ku yidhi qul waxaad ku tiraahdaa balaa waa ladiin soo saari doonaa wa rabbiyaan ku dhaartee latubcathunna waa ladiin soo saari doonaa uma latunaba'unna waa ladiin khabri doonaa waa ladiin warami doonaa bimaa camiltum waxaad adduunyada ku soo qabateen yaa marka ladiin soo saara ladiin sheegi doonaa wadalika cala allahi yasiir ilaahay waxay la tahay ma aha way u fududdahay adilada bachiga in laysa soo bixina tusinaya waxaa kamide xadiid abi hurayra oo cinda shiikhayni bukhaari iyo muslim ay wariyeen ou nabiga yiri maa bayna anafkatayni arbacuuna markaasaa waxaa la weydiiyey abu hurayra arbacuuna yowman miyaa nebigu ula jeedaa labada nafqa markii nafqada hore oo dadka lagu dilayo oo qiyaamada ay kacayso iyo midka dadka lagu soo bixinayo labadaas nafqi arbaciina u dhexaysa buuri markaasaa abu hureyre la weydiiyo nebiga arbacuuna yowman muu ku yiri qaala abaytu uri waan diiday markaasaa waxaa la yidhi arbacuuna shahran miyaa lagala jeedaa abaytu arbacuuna sanatan maa laga jeedaa qaala abaytu marka waan diiday buuri ثuma yunzil اllahu min الsamaai maءa fayanbutuuna kama yanbut اlbaqlu laysa min اlinsaani shayءu ilaa yabla ilaa cadma waaxida wa huwa cajb الhanab wa minhu yurakab اlkhalqu ywma اlqiyaama xadiidkaas marka wuxuu sheegay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo dejinaya samada biyo buu ka soo dejinaya markaasaa wixii khalaa'iq ahoo dhimatay oo dhan yaa waxay usoo dhalanaya sidii cawskii oo kale baqliga waxaa la yidhahdaa waxaan uu markii roobka da-a doogan yar oo hori kasoo boodaya yaa baqli loola jeeda markaasuu nebigu wuxuu iri laysa min alinsaani shayun ilaa yabla ilaa cadman waaxida dadkii markii qabriga lagu duugo kulligood waa wada baabaa caraday ku darsamayaan ilaa hal laf oo ah midda cajbu danab lagu magacaabo qofka macnaha duburkiisa lafta dusheeda ah oo aad aragtay inay godan tahay dhabarka markuu dhammaado intaan duburka la gaarin laftaasa waxaa la yihahda cajbu danab tida taasaa ilaahay uu ka reebayaa midaas baa abuuritaankiisa markii la soo celinaya laga bilaabaya ayb markaasuu ilaahay wuxuu iri wa huwa aladii yabda اlkhalqa huma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh wa huwa aladii ilaahay allah weeyaan yabdau lkhalqa dadka abuuritaankiisa yabdau lkhalqa abuuritaanka bilaabo huma yuciiduhu khalqa uma yuciiduhu ilaahay haddana kii soo celiya asiga weeyaan wahwa soo celinta yaa ahwanu calayhi ay wahwa hayinu calayh in la soo celiya qofkii ilaahay waa u fududahay sidii gaaladii ay yidhaahdeen markii intay nebigu u yimaadeenay waxay yidhaahdeen muxamedow maanta ma waxaad noo sheegaysaa laftan sidaan xayawaan dhintay laftiisoo baaba ah intay soo qabteen aad anaga waxaad nagu handaday qiyaamo markii la taga waa laysa soo bixina ma naftaan saan u dhimatay ma hadhowti lasoo bixi karaa buuri oo naf lagu soo celin karaa wadaraba lanaa maala wanasiya khalqah qaala man yuxyi lcidaama wahya ramiim caas ibni waail miyaa yihi mase keyrkiisa waxay ahaatabo nin oo adiga kufaaru quraysh ka mid ah yaa wuxuu yidhi man yuxyi lcidaama wahya ramiim yaa lafahan oo burbura yaa soo noolayn karo nabi maxamed intuusan u jawaabina ilaahay u jawaaba layihi aniga jawaabta iga gaarsii qul yuxyiha aladii ansha'aha awala marati wahuwa bikuli khalqin caliim waxaa layihi allihii markii hore ayadoon jirin abuuray yaa haddana nafta ku soo celinaya saasku ogow baa layihi marka sidaas baan waaan ku ekeynana bachiga soo saaritaanka khalaa'iqdii markii buunka labaad lagu dhufto sidaasaa loo soo saara waxa loo soo saarana waxay tahay oo loo soo bixinaya qubuurtooda looga soo bixinaya in lala xisaabtamo weeyaan ayib marka hadda fiiri waxaan adduunyadii aan joognaa qabriyaa ku xigay barsakhaa lagu magacaabay nafkhiyaa dhacay waa la soo saaray dadkii markii dadkii lasoo saaray intay aadayaan alxashru dadkii waa la kulminaya markaas sidaasay tartiib ku tahay nusuusta marka nusuusta oo xashriga tusinayso waa badan tahay qaala tacaala walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala marati wataraktum maa khawalnaakum waraaa duhuurikum ilahi wuxuu leh walaqad ji'tumuuna waad noo tumideen furaada adinkoo keli keli ah kamaa khalaqnaakum sidaan idiin abuurnay awala maratin yacni adduunyada qofka markuu leeyahay reer buu lahaa caruurou lahaa gurye buu lahaa qabiilou lahaa ummad buu lahaa shacbi buu ka tirsanaay laakiin qiyaamo marka lasoo bixay asigoo keligiis lugeynaya lasoo saaraya furaada wixii aad caruur wadatay reer wadatay qabiil aad kamid ahayd dhul aad kamid ahayd qowmiye aad ahayd waa dhammaatay wa taraktum waad ka tegaysiin buu ilaah waad ka soo tagteen maa khawalnaakum waxaan idiin siinay oo adduunyadii waraaca duhuurikum adduunyadii aad ku soo dhaafteen oo kulligeed waxaa weyaan nin maalinkaas xasuusanaya caruurtaydii aaway xoolahaygii aaway dadkaygii aaway qabiilkaygi aaway ma jirto yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniihi likuli mri'in minhum yowmaidin shanun yugniihi maalinkuu ilaah yiri waa yacni waxaa weeyaan dadkii dad ugu sokay caruurtii u iloobaa zawjadii u iloobaya aabbiii hooy u iloobayaa maxaa yeelay nin kastaba waxaa haysto shanun yuqniihi shani asiga ku filan ou cid kale tabar u haynin marka taas waxay tahay xashrigii waay dadkii ilaahay baa loo soo kulminaya caaisha waxay maqashay nebigoo dhahay yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlan sidaasay nebiga ka maqashay dadka waa la soo kulmi doonaa xufaatan ayagoo kabala curaatan qaawan gurlan beejadoodii qabaan laanna waxaa la rabaa xibintii xataa addunyada markay joogto kaagood waa lagugu soo celina maxaa yeele haddaad wanaag samaysanin wanaagga waxa ku yeeshato xibintaas xumaan haddaad samaysana cadaabka waxa ku yeeshato inayna badbaadina la rabaa markii saas nebiga ka maqashay yay tiri yaa rasuul allahi ow annisaau warijaalu jamiican yanduru bacdum ilaa bacdin oo maalinka haddii dadkii la qaawan yahay raggii iyo dumarkii isma fiirinayo isma fiirinayaanoo bay tiri caaisha waa gabar cafiifad ah oo daahira mutahara ah dadkeenan oo qalbigoodi iyo iyo maxaan ku yidhaahdaa akhlaaqdii ay ka dhuntay ma aha marka murug waxaa ku hayso in ay maalintaas haddii dadkii la qaawiya in cawradii la isfiirsado hadeertaana waxaan aragnaa dadka maanta joogo dumarkii waad aragtaa fadaa'iyaadka qanawaadka inay qofkii in isqaawiso aybafaan u aragto marka caaisha mujtamaca ay ku dhex nooshahay mujtamac oo muxaafid ah daahir oo mutahar ah maadaama u yahay masaladaas si gooni ay u taabatay markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi yaa caaisha alamru ashaddu min an yandura bacduhum ilaa bacdin yacni caaishooy arinta way ka weyn tahay in maalinkaas cawro lees fiirfiiriyo waa ka weyn tahay bay tir ou yidhi nabiga calayh salatu salaam caaishu wuxuu ku yidhi maalintaas dadka inay isfiiriyaan waa ka weyn tahay dhibka dadka haysto nin nin kale u jeedo ma jiraan waa maalinta oo waxa weeyaan wuquuf keligeed yaa waxaa khamsiina alfa sanatin waay maalinkaas konton kun oo sana maalintaas weeyaan markaasaa khamsa wa cishriin alfa sana yaa la taagnaanaya biduuni su'aal iyo jawaab qoraxdan waa la soo dhoweynayaa markaasuu dhididkaadii qofkii nin kastaba camalkiisi meeshuu joogay uu soo gaara dad baa waxaa jira dhididkii sidii badi uu qaaday oo markaasay liqayaan mana dhimanayaan mana noolaan dad waxay u gaarayaan jilbaha dad xundhurta u soo gaaraya dad qoorta u soo gaaraya dadna waa waxaaw waa tiimbinaya maalintaas waxaaw maa yowma alxashriyaa la yidhahda marka xashrigaas waxa weeyaan nin laga tegaya male kuli khalaa'iqdoo dhan waa lasoo kulminay ilaahay wuxuu iri waxasharnaahum falam nugaadir minhum axada nin aan ka soo tagna male kulli waa la wada keenaya kaas waxaa la yidhaha marka xashri fiiri qabrigiyaa laga soo baxay xashrigaasaa la imaanaya ummaddii o dhan meeshaa laysugu keenay marka hore laysaga keenay xisaabta hore lagama siinaya muddo badan baa meesha ayaa lagu rafaadaya mowqifna waa la yidhaahdaa maxsharna waa la yidhaahdaa waa waa meesha la dhihi doono nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiyow noo shafeec meeshaan inan ka tagno taas way noo imaan doontaa shafaacaday noogu imaan doontaa marxaba xashrigii marka fiiri waxaa ku sii xigo alxawd xawd waa balli ama waa meel biyo ay ku jiraan alxawdu mawridun cadiim waa meel la arooro oo biyaha laga qaato nabigeena calayh salaatu wasalaam yaa min duuni alkhalaa'iqi ama min duuni ambiyaa gooni loo siiye xawdkaas wuxuu ku yaalaa marka meesha maxsharka oo khalaa'iqda lagu kulminaya uu ku yaala xawdkaas marka waxaa ka biyo cabayo nebiga iyo ummadiisa ninkii ilaahay uu raalli ka noqday bal u fiirso waa maalinka kulaylka ou batay dadka dhididkiisa uusan ka soo gaarayo qaarkood dadna ou liqsiinayo intaasoo aalaafi siniinna la taagnaanayo oy ummadda murugta ay murugooto wax lamid aan la arkaynin yaa warkaa xawdkii nebiga meeshaas la keenaya nebigu wuxuu ku tilmaamay ana maaahu ashad ana maa'ahu ashaddu bayaada min allabani wa abradu min althalji wa axlaa min alcasali wa atyabu riixan min almiski sidaasuu nebiga markuu tilmaamka bixinay owri xawdkaas oo aniga laysiiyey biyihiisa caanaha way ka cad yihiin sidii saaf u yihiin barafkana way ka qabow yihiin malabkana wuu ka macaan badan yahay miskigana waa ka caraf badan yahay maalinkaasoo saa loo ooman yahay ninkii biyo sidaas ee la siiya tasawuru siday ahaan karto marka waxaa lagaa rabaa sidaad biyaha isku cabi lahayd inaad u shaqaysatid ilaahina aad ka barid yaa lagaa doonaya nebigu wuxuu ihi asoo xawdka ka hadlaya xawdii masiiratu shahrin wa zawaayaahu sawaa wa maauhu abyadu min alaban ilaa aakhirihi marka xawdkayga wuxuu ihi haddii hala socdo lilaa dhirirkiisa wuxuu gaarayaa hal bil inti loo soco karo ma diyaaradaa lagula soconaa ma faras baa lag allahu aclam wa zawaayaahu sawaa afartiisa geesna waa siman yihiin markaasuu tilmaantii aan soo sheegnay uu nabiga ka cilmi markaasuu yihi man yashrabu minhu falaa yadmau abadan ninkii hal mar ka cabo ma oomaya mar kale xadiidkaas waxaa weeye mutafaq caleyhi oo sidaa xawdka nebigu tilmaamay marka haddaad weydiisa xashri intee waaye haddii lagu weydiiyo qubuurta marka laga soo baxa meesha laysugu imaanaya maxshara la yidhaahdaa ama mowqif baa la yidhaahdaa mowqifkaas dhexdiisa yaa xawdkii nebiga uu ku yaalaa in waxaa la rabaa sida ay u kala horeeyaan aada tasawurtida la rabaa ayib marka xawdkaas asiga ah nebiga wuxuu ku tilmaamay ina qadra xawdi kamaa bayna ayla ilaa sanca min alyamani waxaa weeyaan weyninkiisa meel oo ciraaq ku taalo ilaa sanca oo yeman intaasoo weyninkiisa la egyahay buu nebiga yidhi wa ina fiihi min alabaariiqi kacadadi nujuumi الsamaa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen ee koobabka lagu cabayo tiradooda xidigaha ay la egyihiin xidigaha milyaaraad waa ka badan yihin marka xawdka asiga ah waxaa lagu leeyahay imtidaad can اlkowthar waay nabiga ilaahay subxaanaه wa tacaala xawdna waa siiyey kowtharna waa siiyey xawdka waa balli meel go-an oo biyo ay ku jiraan dar biyo laga cabayo waay kowtharna webi socda waay marka waxaa lagu leeyahay xawdkan wuxuu ka yimiday kowtharkii nebiga la siiyo oo inaa acطaynaaka alkowthar ilaahay uu yiri webigaas kowtharka aan ku siinay marka kowtharkii wuxuu ku soo shubayaa xawdkii maalinkaa mowqifka loogaga cabayay marka sidaa u faham qabrigii qiyaamadii soo bixintii maxsharkii xawdkii intaasaan hadda joognaa ayb waxaa ku xigo almiisaan wa sifatuhu meeshii maxsharkii markii laysugu yimaado maxsharka meesha intaasoo kumanaan sana la joogayo waxa la qabanayaa la rabaa waxaa weyaan howlaa layska qabanaya markii aalaafi siniin layska aamuso kadibaa xisaab iyo miisaan ay bilaabanaysaa miisaan marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay wanadacu lmawaasiina alqista liywmi اlqiyaamati falaa tudlamu nafsun shayئa wain kaana mihqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin ilaahay uu ku tilmaamay wanadacu waxaan deji doonaa almawaasiina yaan deji doonaa alqista liywmi اlqiyaama wanadacu almawaasiina alqista liyowmi اlqiyaama macnaha mawaasiinta caadilka ah yaan maalinkaas lasoo dhigi doonaa dadkana wax laga dulminaya waxa waxa ugu yar xabatu khardalin waxa weeyaan waa bahal aada u yar sisinta kasi yar xataa intaas hadduu haysto hadduu kheyr yahayna lagama dhulminayo shar hadduu yahayna waa lasoo dul saaraya marka wain kaana mihqaala xabati min khardalin ataynaa biha waan la imaanaynaa buu ilaahay wakafaa binaa xaasibiina wax waa xisaabana annagaa ku filan marka miisaankii mowqifkii oo la joogaa miisaankii lasoo dhigaya miisaankaas ilaahay wuxuu ihi wاlwasnu ywmaidin اxaqu faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum اlmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum miisaanka shaqada lagu qabana maxay tahay camalkaadiyaa lagu miisaama sida adiga hadda aad taqaanid waa waxaad tegaysaa meel dabakaaya ama baqaala waxaa tidhahd ku magacaw wixii lagu miisaamaya oo kale kiila lagu saara camalkaadii oo dhanaa meel la saaraya kiisa fiican dhinaca lagu ridaa kii xumayna meel baa lagu ridaya marka haddii midkii fiicnay hoos u dhaco culays noqdo faman thaqulat mawaasiinuhu miisaankiisa khayrka ninkuu cuslaado oo kan sharta ay yaraata fa ulaaika hum lmuflixuun fiiri ninkaas khayr iyo shar waa la yimid laakiin khayrkiisaa bate waman khafat mawaasiinuhu markaan tii sharta ahayd aa cuslaatay waxaa weeyaan khayrkiyaa fududaaday fa ulaaika aladiina khasiruu anfusahum fii jahanama khaaliduun dadkaas waxaa weyaan naftoodana way khasaareen jahanamana lagu waarinaya ilaahay hanaga nabadgeliy marka wasnigii waxaa la soo dhigayaa meesha dadka ay ku kulansan yihiin waxaa la gudagalayaa acmaalkoodii oo dhan in loo kala miisaamo sidaas ay arrinta ku bilaabanaysa marka nusuusta markaad fiirisid marna mawaasiinta waxaa weyaan jamca laga dhigay marna mufrada laga dhigay wanadacu almawaasiina alqisطa liywmi اlqiyaama wاlwasnu mufrad waa kaas ten horna wlmawaasiina jamac waay marka maxaa lagala jeedaa mawaasiin badan miyaa mase waa hal miisaan waay culamada badigood waxay yidhaahdaan miisaanka hal keligiis waay laakiin markii mawaasiin la yihah waxaa loola jeedaa biictibaari maa yuusanu bihi min alacmaali اlmutacadida bani aadamka acmaashooda iyo insiga iyo jinniga lagu miisaamaya maadaama ay badan tahay yaa miisaankii jamac laga cabiraa mooye asaga xaqiiqadiisa waa mufrad baa laleeyahay oo waa hal miisaana ilaahay wax ku miisaamaya sidaasa yaa yaa loo badan yahay ayib marka halkaas miisaana jamiic اlumam oo dhan lagu miisaamaya ilaahayna wakti dheer kuma qaadanayso ilaahay way u fududahay jala jalaaluh ayib miisaankiina waxaa weeyaan kafataani buu leeyahay sida miisaanka ilaahay markuu miisaan nagala hadlay sidaan u fahamno waxa naqaano un baa noola sheegay miisaan haddii la yihahda kan anaga naqaano ku shabaha weeyaan sidaasay u leeyahy laba kafataan buu leeyahay liannahu midka anaga aan naqaano waayo ayib wahal iladii yuusanu marka wax la miisaamaya ma acmaashiya ma qufkiyaa la miisaamaya mase waraaqihii oo saxaa'iftii camalkiisa ku qornaayeen intaba waa soo wada arooreen mar la miisaamaya camalkii mar la miisaamaya qofkii camalka soo sameeyo caamilkii naftigiisii oo miisaanki la tuurayo inta adiga aada la eg tahay macnaha buurnaashi iyona shaqo kuma laha laakiin qof kasta wuxuu culays yeesho doonaa intuu acmaal khayr ee samaystay ayib marna waxaa waay saxaa'if ulcamal in la miisaamaya laakiin mucdamu nusuus waxay u badan tahay in wax la miisaamaya camalka ay yihiin sidii nebigu u yidhi kalimataani xabiibataani kalimataani khafiifataani xabiibataani ila araxmaani thaqiilataani fi lmiisaani subxaan allahi wbixamdihi subxaan allahi alcadiim xadiidkaas bukhaari ayaa wariyey bal wa huwa aakhiru xadiidin fii saxiixihi kalimataani xabiibataani marka nebigu wuxuu ku tilmaamay thaqiilataani fi lmiisaani kelimadaas haddii ninkii adduunyadii dhihi jiray miisaana la saaraya marka miisaanka la saaro way u fudud way cuslaynaysaa miisaankii camalkii waay waxaa la mid eh faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara waxa weeyaan ninkii in dara lamid ah waxaa la yidhaahdaa qoraxda markii ay guriga kusoo dhacdo shabaakadiisa qoraxda markii kasoo gasho waxyaalahaas yaryar arkaysaa dara lagu magacaabaya hadday intaas la egtahay waa lagu miisaamaya ayib taas waxaa weyaan mucdamu nusuus waxaa la miisaamaya camalkii aad qabatay iyo shartii aad qabataa laysu miisaamaya saas weeyaan nusuus kale waxay tusinaysaa ninka naftigiisa camalka qabto in asna la miisaamayo oo waxaa la leeyahay xadiid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey baa wuxuu leeyahay oo imaamu axmed u wariyey yay saxaabada maalin nabiga ay u arkay ayagoo oo qoslayo markaasu wuxuu ihi mima tadxakuuna qaaluu min diqati saaqay ibna mascuud ibnu mascuud lugihiisa yaryaraantiisa aan la qosalnay bay yidhaahdeen markaasuu nebigu wuxuu ihi waladii nafsii biyadihi lahumaa fi lmiisaani athqalu min uxudin buuri lugaha yaryarood hadda arkaysiin haddii qiyaamo ilaahay uuna geeyo oo miisaan la saaro jabalu uxud way ka culus yihiin buuri macnaha khayrka ibnu mascuud uu samayna nin aad u naxiif ah oo taag daran buu ahaa xagga jismi ahaan laakiin xagga macnaha iyo cilmigane wax la koobi kara ma ahayn marka fiiri hadda miisaankiisi yaa yaa la saaray qofkii baa la yiri lugtiisa miisaan la saaraya oo jabal uxud u dhiganto ayib taas marka waxay tusinaysaa in qofka nabigiisa qofka naftiisa la miisaami doono yu'taa biاrajuli اlcadiimi ywma اlqiyaamati laa yazinu cinda allahi janax bacuuda dad waaweyni badan oo adduunyada markay joogeen intay la ekayaan aada yaabaysa yaa qiyaamada markay la taga xataa fudaydkooda waxay macno laheen waxaad u egtaa garab maxaan ku irahdaa maxaan ku irahdaa bacuudadii oo kale dhilmaaye garabkeed ay la ekaan doonaan nusuus kale waxay tusinaysaa in saxaa'iftii camalku lagu qori jiray malaa'igta kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun kuwii waxay lagu qori jireen biaaqaadka in la miisaamayo oo xadiidkii waxaa uu daliil xadiidu lbitaaqa xadiid la yidhaahdo oo axmed iyo tirmidi ay wariyeen xaakim iyo dahabina ay saxiix yeeleen oo ninka markii inta la qiyaamo ilaahay la horgeeyo yaa wixii shar ou sameey oo dhan yaa lasoo agdhoobaya markaasaa waxaa laleeyahaye maxaad haysataa markaasuu le waxaan isku hayo maanta haba yaraatee ma jiraan bitaaqa yar oo laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulla ay ku qoran tahay aa loo keenaya markaasaa le maanta anaga maxaan ku ihahda xaqaada wax kaa nusqaami mayne bidaaqadaanaad khayr ahaan ka samaysay intaadina waa tanaa laleeyahy markaasuu wuxuu i ilaahu midaan tan hal bidaaqa iyo waxaan oo oo oo sharca maxay maxay ka deeqaysaa marka waa lagu miisaamah laleeyahay bidaaqadii markaas yaa miisaankii la saaraya shartii badneedna waxaa weeya meeshiyaa la saaraya marka labadooda la isbar dhigo markaasaa tatarajaxu bidaaqatu alatii fiiha laa ilaaha ila allah ay raajix ka noqonaysa marka fiiri tan waxaa haddii tusinaysaa in bidaaqadii naftigeeda la miisaamay laysa bibaciid intoo dhan in la wada miisaamay camalkii khayrkii sharkii la miisaamay adigii waa lagu miisaamayaa wixii badaa'iqdii oy acmaashaada shar iyo khayr ku qorneed waa lagu miisaamayaa kulu daalika waxaa la rabaa inan waxbanan adiga ay kaa nusqaamin ilaahayna dad ma dulminaya maalintaas iyo weligiisba eh inaad ogaatid cadaalada ilaahay indhahaad aad wax ku aragtid wax allaala waxaad qabataa lagu horkeenayaa qofkii iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba haddaad iswaashidna waxaa lagu leeay markhaatika lagu doorima jirkaada laga hadla siinay alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun gacmahaadii lugahaadiyaa markhaati ka noqonaa wixii ay shar sameeyeen oo dhan iyo wixii khayr ay sameeyeen ayagaa markhaati kacay markaasuu qofkii wuxuu leeyahay afkiyaa la hadlaya wuxuu leeyahay lima shahidtum calayna war waad ogtihiin maxaad noogu markhaati kacaysiin maanta inaan wada cadaabmayna waa ogtihiin qaaluu antaqana allahu aladii antaqa kula shay ilaahaygii wax kasta ka hadalsiiya naga hadalsii bay leeyihin marka sidaas baa waxa weeyaan lagaaga hadal siinaya marka miisaanka waa miisaankaas oo meesha mowqifka a la keenaya camalkaadii adigii saxaa'if alcamalkaadii kulli waa lagu wada xisaabaya ayib miisaankaas markuu dhaco xisaabtii baa ku xigto ilan waa lagula xisaabtamay markii wixeeda la saaro aa lagu leeyahay intaanna maxay tahay intaan maxay tahay saan maxaad u yeeshay markaana lagula xisaabtamaya marka miisaankii waxaa ku ega xisaabaa ku xigto ama waxaad dhihi kartaa miisaanka naftigiisa juz min alxisaab waaye marka xisaab macnaheediina waxaa waaye min almuxaasaba wاlqasdu minha iطlaacu اlcibaadi calى acmaalihim yowma alqiyaama miisaankii markii lagu saaro natiijadii soo baxdoo lagu hordhigaa xisaab la yidhaahda ilaahay subxaanaه wa tacaala dad b wuxuu ka yiriyey fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira dad xisaab fudud la xisaabi doonaa jiro dadna waxa weeyaan xisaab adag aa la xisaabaya dadna xisaab maba wax loo xisaababa ma haystaanbo saddexdaasa dadka u kala baxayaan dadka mu'miniinta oo ahlu khayrka ah fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran xisaabtaas yasiirkae caaisha nebiga marka weydiisay wuxuu ku tilmaamay alcardu ilaa nin bani aadan oo dembi ka maran waa yaryahay addoonkaygiyow waxaas iyo waxaas ma samaysay haa adduunyadana waan kuu qari haddana waan kuu dhaafay jannadaada hore u aad baa laleeyahay cardi baa la yidhah taas niman waxaa jira oo xisaab casiir la gelinaya man nuuqisha alxisaaba qad halaka ninna waa lala xisaabtamaya intaan ma samaysay intaan ma samaysay intaan ma samaysay saan ma samaysay midkaas waxaa weeyaan waa halaagsamay waa dadkii waxna camal la yimiday laakiin shartoodii ay badatay waa qaarna waxaa waaye wax khayr ahoy la yimideenoo loo xisaabamo waa gaaladii gaala falaa yuxaasabuuna muxaasabata man tuusanu xasanaatu wa sayiaatuhu fainahu laa xasanaata lahum ayib laakiin acmaashoodii waa loo koobayaa waxaa leey intaanoo shar ahaad samayseen markaas kitaabkoodii akhri maa li hada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaha marka ilaahay qoladuu yiriyay ku jiraan gaalada falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan qoladaas wasan loo soo istaaji maayo oo miisaan looma dhigayo liannu miisaanka waxaa loo keenaa nin laba shay leh laakiin ninkiiba aanba hal shay khayrba aan lahayn maxaa loo miisaamaa ninkaas jawaabti waa may marka dadki saddexdaasay u kala baxaan ummatu muxamed waxaa ka mid eh dad aan xisaabba loo soo istaajinayn nebiga waatou yiriyey ilaahay wuxuu ii ballan qaaday inay ummaddayda ka mid ahaan doonto sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaab sida xadiidkii bukhaariga ee ku caddayd markaasaa waxaa la yidhi nin cukaasha la yidhaahdo yaa ilaahay rasuulkiisa ii bari kuwaas inaan kamid ahaada nin daki a buu ahaa ilaahayna waafajiye markaasaa nebigu wuxuu ihi anta minhum nin kalaa istaago ilaahu anigana iiga mid sidaasoo kale ii bari buu ii ilaahay rasuulkiisiyo markaasaa ninkii waxaa lagu yidhi sabaqaka bihaa cukaashatu waa lagaa hormara cukaashaa kaaga hormarayaa layidhi marka cukaasha wuxuu kamid yahay dadka ahlu jannada oo aan qirayno adduunyada intan joogno saan u leenahay abu bakrin fi ljanna cumar fi ljanna wa cukaasha fi ljanna baan leenahay nebigaa uga bishaaray ayib xisaabta waxa weeyaan waxaad ogaataa waxay gaar ku tahay dadka mukalafiinta ah oo jinniga iyo insiga ay gaar ku tahay laakiin bahaa-imtii iyo xayawaanaadkii kalene way waa loo kala qisaasaya xisaab ayaga miisaan oo xasanaad iyo sayi-aad ma wataan laakiin adduunyada way isku dhibi jireen meeqa neefoo is hirtisay meeqaa isku dhacday meeqaa dhib isu geysatay ilaahay cadligiisa xayawaanaadkaas oo caqli ay ku kala dhowrsanaan adduunyada aan la siinin xataa qiyaamada markii la tago waa loo kala qisaasanaya kama habata fi اlxadiiثi الصaxiix ana اllaha tacaala yaktasu lishaati اljalxaa min ashaati اlqarna marka xadiidkaas macnihiisa ilaahay wuxuu u qisaastaa rida aan geesaha laheenoo garoomayda la yidhaahdo min ashaati اlqarna mida geesaha le buu ilaahay ugu qisaastaa mida geesaha lehoo mida markay dagaalamayeen mida aan geesaha lahayn waa waxaa weeyaan geesa inta loo soo bixiyo midian geesaha lahayn yaatii geesaha laheedaa geesaha ayaa lagu dhufanaa iyada markaas markay kala qisaastaan yaa waxaa ilaahay ku leeyahay kunuu turaaban markii xayawaanaadkaas loo kala qisaas ayaga janno i naar lama geynayo liannau janno i naar nin mukalaf ahoo kheyr iyo wanaag samaystay ama sheyr sameeyaa la geeya laakiin xayawaanaadka markii loo kala qisaaso cadaalada ilaahay ay shamliso yaa waxaa leeyahay kunuu turaaban marka saasay turaabku noqonayaan ayib taasna waxa weyaan waa xisaabtii marka sidii isku dhex yaalin weli aan ku xasuusiyo waxa weyaan qabri waa dhimatay qabrigaa lagu geliyey qabriga ilaa layska soo bixina barzakhaa la yidhaahdaa marka lasoo bixina bachi baa la yidhaahdaa bachiga markaa waxaa ku xigo markii laysa soo saaro maxaan ku idhaahdaa maxsharkii baa imaanaysaa ama mowqifkii mowqifkii markii uu dhammaado xawdkii baa imaanaya xawdkii markii uu dhammaado waxaa ku xiga miisaankii miisaankii waxaa ku siga xisaab xisaabtii markaas kadib waxaa ku xigo ashafaacatu shafaacadii baa ku xigto marka in sha allahu tacaala darsigaas oo shafaacadan kuxindi joonaa mar kale wabilahi tacaala towfiiq salى اllah wslm clى nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin